haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka taxanaha xaaladaha nolosha iyo amniga oo maalmahan aan idiinsoo gudbinaynay waxaannu maanta ku eegaynaa gobollada hiiraan iyo galgaduud shacabka deegaanadaasi ayaa ku kala qaybsan kuwa ku hoos nool maamulka dowladda soomaaliya iyo weli kuwa ku hoos jira gacanta ururka al-shabaab cabdulaahi nuuro colombo ayaa u kuurgalay xaaladda deegaanada ay weli ka taliyaan al-shabaab warbixintan ayuuna inooga diyaariyey
maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa xukun gacan adaga ku maamula deegaano badan oo hoos yimaada gobollada hiiraan iyo galgaduud ee dalka soomaaliya dadka deggan dhulka oo ururka al-shabaab ka taliya ayaa ku nool marxalad ka duwan dadka jooga magaalooyinka ay dowladda soomaaliya ka talisa iyo maamulada kale degmooyinka ceelbuur maxaas jalalaqsi iyo buloburte dadka ku nool ayaa waxay goobjoog u yihiin xukunno isugu jira qisaas iyo addimagooyin lagu fuliyo dadka lagu ceedeeya basaasnimo ama dembiyo kale oo deegaanka iyo meelaha kale al-shabaabku maamulo laga keeno qof ka mida dadka ku nool deegaanada koonfurta gobolka hiiraan oo sababa dhinaca amniga aannu magiciisa u qarinay ayaa idaacaddan viyoda si kooban uga warbixiyey xaaladaha nololeed ee dadka ku nool degmooyinka buloburte maxaas jalalaqsi iyo deegaanada kale hoos yimaada waxawaayen dadka onaga weli ma arag dad la biraynaa oo laga biraynaa tunka weli ma arag lamana soo marin ilaa noloshayni marka labaad nimankaani waa niman maaratahay si aan wanaagsan aan bulshada ula dhaqmin marka hore dadka waxaa la leeyahay waxaan nahay niman ahludiina diinta lagu baraarujinayo gabdhaha maarata ganacsigeeda maaratahay aan loo dayniin haddii joogaan meesha maaratahay ganacsiga la leeyahay maarata ilaa iyo ilaa dugsiga soo-aad aqoon ha u shaqaydo dana kale ha u shaqaydo ilaa iyo ilaa amarka lagu bixina markii lagu baxsho amar keliya maahan waa la qaraacayaa markii la qaraaco haddana maaratahay waxaa la leeyahay waa loo cagujulaynaya shacbiga ku nool galguduud qaarkood ayaa la kulmaa sidoo kale waxyaabaha ay ka cabanayaan dadka deggan deegaanada u dhexeeya degmooyinka maxaas ilaa jalalaqsi haweenay ka mid a dadka ceelbuur ka soo barakacay kadib markay ciidamadii etoobiya isaga baxeen halkaasi ayaa iyadoo joogta guri ceel viyoeda uga warantay marxaladii ay goobjooga wahayd sino iyo etoobiya tagtay meeshii hadday tageen aadbay ku sameeyeen waa ay tageen shabaab wou ka cararay hadduu ka cararay anakiina waa noo soo wahinjireen waxay dhaheen dhaxa dhagaxa laynka dabataraya de dadkaas ba anaku waxa weeye maadaama kuma aman cararnay waa idinka in lacagda lala cararo waxa weye inta laga aadayo meeshay rabeen anakuna waa la carari diidnayo dadkan haddaan ka cararna waxaan dhahna anaku meela cararnama naqaan haddaba sannad iyo dhowr bilood kadib ururka al-shabaab markii laga saaray magaalada beledweyne caasimadda gobolka hiiraan dadka magaalada ku nool maxay dareemayaan waa tan mid ka mid ah haweenka ka ganacsada magaalada beledweyne oo arrimahani ka hadlaysa haddii aan kaaga hadla walaalow xorriyadda ka jirta magaalada waa si aad iyo aada boqolkiiba sagaashan iyo sagaal markii uu shabaabka joogay iyo haddeertaan wax badan fakhri badan ayaa u dhexeeyo taasoo ah xorriyad aan haysanno dharkana laguma mashquulo muxuu haytay nalama dhaho canshuuraadka iyo yacnii iqaabaha qofka biniaadamka una awoodin kalif ma jiriyo si wanaagsan oo xorriyadla ayaan u shaqaysanaa ganacsigeenna qof xaggaa ujeedaa laleeyaha maahan qofkaana murtada ay lamale marka ilaahay bay mahaddaas u sugnaatay tii hore way jiri jirta madaxyaa noola keeni jiray qof bili-aadama oo laa ilaaha ilala dhaayo oo madaxiisa lawada ayaa madaxa noola keeni jiray markaas runtii qof bili-aadani oo qof islaamnima u qaracmaysaaba qaracankiina alle subxaana watacaala naga dulqaaday waxaa jira ciidamo isugu jira camisom iyo kuwa soomaali ah oo ay tababareen kuwaasoo ku sugan magaalada beledweyne haddaba ma jirtaa qorshe lagu doonayo inay uga howlgalaan deegaanada ka baxsan beledweyne waa kan abaanduulaha ciidamada camisom ee soomaaliya jenaraal cismaan nuur subagle goobaha aatee qorshaa u samaysan qorshe militari marka ugu horraysa in waxay u baahan yihiin laga xoreeyo dadka nabaddiidda ee haysta marka xigta waxaa u samaysan qorshe lagu talagalay kolka la xoreeyo wax la yidhaahdaa civil military actions baa ayaa dhici doonta waxaad og tahay sanadkan wixii ka dambeeya inay soo tegi doonto jimciyadda qurumaha ka dhexaysa intaa ka horraysa waa inaan dhulka oo dhan ay amisom xoraysaa ay dabadeedna ugu u gogol xaadhaa sidii u n to ay u iman lahayd marna cadowga lama yaraysto indho military kolkaan ku eegnana si kalean ayaan u arkaynaa waxaan u samaynaynaa wixii ku habboonaa iyo wakhtigii ku habboon ayaan ayaan ayaan ugu talagalaynaa bilihii u dambeeyey waxaa soo badanaya maleeshiyaadka cururka al-shabaab ee isu soo dhiibaya ciidamada dowladda soomaaliya su-aasha la isweydiin karaya ayaa waxay tahay qaab sidee ah ayaa loola dhaqmaa marka ay gacanta dowladda soomaaliya ay soo galaan taliyaha saldhigga booliiska magaalada beledweyne gaashaanla dhexe cali dhuux cabdi mahadalleh ayaa su-aashaasi ka jawaabaya arrimaha shabaabka guddi u qaas ah ayaa jiro waxaana iska kaashada baaritaankooda booliiska iyo muxuu ahaa ciidamada amisom markii baaritaankoodu dhammaadana waxaa muxuu ahaa intooda badan shabaabku waa mid lasoo qabto mid isi soo dhiiba marka ciddii isi soo dhiibta waalidiintoodii iyo ehelkoodii ay la soo xiriirtay maadaama aysan halkan ka furnayn hay-addii anshax celinta iyo muxuu ahaa dib u habeynta shabaabka aysan ka furnayn culeysna ay nagu tahay marka waxaan dib ugu dhiibnaa odayaashoodii qaraabadoodii iyo eheladoodii oo saxiix laga qaado inaysan waxay dembi dambe la yimaadaan ilaa dowladdu ay markale ugu yeeri doonto ayagoo mas-uul ka yihiin dushana waan kala soconnaa taliyaha saldhigga booliiska magaalada beledweyne gaashaanla dhexe cali dhuux cabdi mahad alle ayuu ahaa